bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waa lixda bisha abril sanadka laba kun saddex toban kusoo dhowaada warka reediyo wardeer oo dhan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalga soomaaliya mudane cabdi faarax shirdoon saaxid ayaa gaaray magaalada adisaba xarunta dalka etoobiya halkaasoo shalay si diiran loogu soo dhoweeyey saaxidka hor inta uusan kasoo ambabixin isaga iyo wafdigiisa magaalada jabuuti ee dalka jabuuti waxa uu booqday xero ay ku jiraan ciidamo ka tirsan biliiska dowladda soomaaliya ilaa iyo laba boqol gaar ee kuwaas oo tababar uga socda xerada ciidamada biliiska dalka jamhuuriyadda jabuuti ee magaalada jabuuti waxaanu ciidankaasi kula dardaarmay inay ka faa'idaystaan tababarka la siinayo isagoo dowladda jabuutina uga mahadceliyey taageerada ay siiso dowladda soomaaliya mar kasta cabdi faarax shirdoon saaxid waxaa adisaba inta uu joogo la kulmi doonaa madaxda dalka etoobiya uu kala hadli doono arrimaha dalka soomaaliya iyo xiriirka labada dowladood iyadoo islamar ahaantaas in etoobiya ay ka mid tahay dowladaha ciidamada ay ka joogaan gudaha dalka soomaaliya dhinaca kale magaalada adisaba waxaa ka furmaya shir looga hadlayo arrimaha dalka soomaaliya iyo xasilinta goobihii al-shabaab laga saaray shirkaas waxaa isugu imaanaya wasiir almadbadeedyada dalalka igaag iyadoo dalka soomaaliya ay shirkaasi u matali doonto wasiirka arrimaha dibadda dalka soomaaliya marwafooji yuusuf xaaji aadan oo shalay ka ambabaxday magaalada muqdisho wasiir yuusuf xaaji aadan waxay sheegtay in qodobo dhowr ay hordhigi doonaan wasiirada shirkaasi isugu imaanaya si markaasi xalwaara looga gaaro arrimaha dalka soomaaliya islaamar ahaantaasina dowladda soomaaliya ay markan ka baxday kumaalgaarnimadii doonaysana in arrimaha dalka soomaaliya iyadu si gaara u maamulato magaalada muqdisho shalay waxaa lagu soo gabagabeeyey shirka dib u habeynta garsoorka dalka soomaaliya kaasoo muddo shan cishaa socday islamar ahaantaasina dowladda soomaaliya ay soo qabanqaabisay shirkaas oo lagu magac diray shirweynaha qaran dib u habeynta garsoorka dalka soomaaliya ayaa markii uu dhammaaday ti waxaa laga soo saaray warmutiyeed ay ku qoran yihiin qodobo dhowr ah oo ay ugu awan yihiin in dib u habeen xoogan lagu sameeyo garsoorka islamar ahaantaasina la helo tasiilaadka ay ku shaqayn doonaan waxyaha garsoorka dalka soomaaliya si markaasi nidaamka garsoorku u noqdo mid adag oo tayaysanna midooda yurub ayaa soo dhoweeyey shirkaas oo lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho shalay iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalga soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuudna uu shirkaasi soo gabagabeeyey waxa uu mudane xasan sheekh maxmuud rajo wanaagsan ka muudiyey markan garsoorku uu noqdo mid tayaysan islamar ahaantaasina lagula xisaabtamo cid kasta dembiyada ay gasho garsoorkana uu noqdo mid ay soomaalidu oo idil ku wada kalsoonaan doonaan shirkaasi garsoorka dalka soomaaliya waxaa ka qayb galay khuburo caalami ah iyo kuwo kale oo dalalka dibadda ka yimid iyadoo islamar ahaantaasina mongoleedyada dalka soomaaliya qaarkood ay ergooyin usoo dirsadeen shirkaas si markaasi ay goobjoog uga ahaadaan marka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan waa reediyo wardeer danbiraha midooda afrika ee soomaaliya u qaabilsan maxamed saalax anadiif ayaa waxa uu sheegay inay soo dhoweynayaan ciidamada ka socda dalka siraliyon ee dhowaan soo gaaray magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya kuwaasu ka mid noqonaya ciidanka nabdilanta midooda afrika ee amisom maxamed anadiif waxa uu sheegay in ciidankaasi siraliyon ay ka howlgali doonaan magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose si markaasi halka ay uga qayb qaataan howlgallada amniga lagu sugayo waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey in ciidamo kale oo dheeraad oo ka socda dalka siraliyon ay dhowaan soo gaari doonaan soomaaliya hadda ciidanka soo gaaray soomaaliya oo dalka siraliyon ka socda waxayiin kuwo hordhac uun u ah ciidamo kun gaaraya oo waddankaasi ay ugu yabooheen howlgalka nabdilanta midooda afrika ee amsom soomaaliya waxaa ka howlgala hadda ciidamo ay ka mid yihiin dalalka burundi uganda jabuuti kenya iyo waddanka etoobiya oo qaab ahaan taageero ay siinayaan ciidanka dowladda soomaaliya kuwa amsom ay ku joogaan gudaha dalka soomaaliya kuwaas oo meelo badan oo ka mid a gobolada koonfurta dalka soomaaliya ka saaray kooxdii al-shabaab dowladda ingiriiska ayaa soo saartay digniin cusub ay uga digayso muwaadiniinteeda inay booqdaan soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho oo ay sheegtay inay ka dhici karaan falal argagixisnimo oo lagu dhibaataynayo dadka warbixintan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda dalka britain ayay ku sheegtay in al-shabaab iyo kooxo kale oo kasoo horjeeda dowladda soomaaliya laga yaabo inay weerar argagixisnimo ay ka fuliyaan magaalada muqdisho iyo deegaanada kale u dhowdow kuwaas oo qaraxyo ay ku jiraan isla warbixintaas ayaa lagu sheegay in weerarka argagixisnimo ee la qorsheeyey in laga fuliyo muqdisho uu marayo heer gabagabaa iyadoo ay uga digtay muwaadiniinteeda inay u safraan gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimada ee muqdisho dowladda britain ayaa sheegtay in weeraradan ay suuragal tahay inay ka dhacaan maqaayadaha hoteelada goobaha sida gaarka ay dadku isugu yimaadaan iyo xarumaha dowladda kuwaas oo ay suuragal tahay in weeraro argagixisnimo ay ka dhacaan a yidhi afhayeen u hadlay xadiiska arrimaha dibadda ee barwaaqsooranka dalka ingiriiska warkii aad ka dhegaysanayseen radio warreer akhaarta qiimaha qadarinta naga mudan waa nageynta